أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wacana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah kooxda ridada soomaaliya oo oggolaatay in ciidamada kufaarta itoobiya ay ka mid noqdaan howlgalka cusub ee beddelaya ciidamada atmis faahfaahin ayaan arrinkaasi idinkaga haynaa maraykanka oo diiday in kooxda ridada soomaaliya iyo midooda afrika lagu wareejiyo galka ammaanka ee arrimaha soomaaliya iyo golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay oo ku fashilmay inay go'aan ka soo saaraan mustaqbalka ciidamada atmis ee ku sugan soomaaliya barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan kooxda ridada ee xasan gurgurte oo abaabul dagaal ka bilowday magaalada garbaharey kaasi oo ka dhan ah maamulka ridada ee jubbaland iyo wafdi ka socday kooxda ridada oo maanta gaaray magaaladaasi jaranaal ka tirsan ciidanka ridada oo sheegay in guriga uu ka degan yahay muqdisho ay ku hareeraysan yihiin maleeshiyaadka ridada oo doonaya in hoyga uu degan yahay ay kala wareegaan waxaa sidoo kale barnaamijkeenna caawa ku maqli doontaan qaybo ka mid ah kelimaadkii laga jeediyey kulankii lagu heshiisiinaya beelaha kale ah laba ceel qoday iyo beesha gaaljecel qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waa mar kale iyo faafareebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijkeenna qodobka ugu horreeya maraykanka ayaa diiday in kooxda ridada soomaaliya iyo midooda afrika lagu wareejiyo galka ammaanka arrimaha soomaaliya iyadoo golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobana ay ku fashilmeen go'aanka gaaridda mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubinteenna hadalhaynta waxaana la diyaara walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maraykanka oo diiday in xukuumadda muqdisho iyo midooda afrika lagu wareejiyo galka ammaanka arrimaha soomaaliya iyo golaha ammaanka oo ku fashilmay in uu go-aan ka soo saaro mustaqbalka atmis dowladaha shisheeye ee maalgelinaya duulaanka gardarada ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa isku maandhaafsan sida laga yeelayo soo duulayaasha afrikaanta ah ee wakhtigu kasii idlaanayo warqad qoraal ah oo danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay uu u diray antonio blinkin wasiirka arrimaha dibadda ayuu ku sheegay in xukuumadda washington aysan aqbali doonin in xukuumadda muqdisho iyo midooda afrika lagu wareejiyo maamulidda galka ciidamada shisheeye ee soomaaliya ku sugan fariinta ay qortay haweeneyda lagu magacaabo linda thomas greenfield ayay blinkin uga codsatay in uu diido in galka arrimaha soomaaliya laga wareejiyo maraykanka iyo xulafadiisa waa muhiim in maraykanku uu diido cod kasta oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay u n s c r oo u hoggaansamaya waajibaadka mustaqbalka oo nabad ilaalin ah oo loo qorsheeyey soomaaliya kaasi oo ku hoos jira habka shaqo ee u n s c r waxaan si cad u sheegay bilowgii wadaxaajoodka ku saabsan u n s c r in soomaaliya aysan noqon karin tusaalaha loo isticmaalo hab cusub oo maalgelin ah oo afrika loogu talagalay ayaa lagu yidri warqadda uu ergeyga maraykanka ee qaramada midoobay uu qoray xukuumadda washington ayaa muujisay sida ay uga soo horjeedo in dowladaha afrikaanta ah ay iyagu maamulaan maalgelinta dhanka maaliyadda ee ciidamada soo duulayaasha atmis ee ku sugan soomaaliya shir ay xalay golaha ammaanka ka yeesheen galka ammaanka ee soomaaliya ayaan wax natiijo ah oo rasmi ah laga soo saarin arrinkaas oo bannaanka soo dhigaya sida uu mugdiga ugu jiro mustaqbalka ciidamada afrikaanta ee ku sugan soomaaliya maraykanku waa in uu ku adkaystaa in xubnaha kale ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay gaar ahaan boqortooyada ingiriiska aysan ogolaan in soomaaliya lagu wareejiyo maamulka iyo maalgelinta hoos yimaada u n s c r laba kun toddoba boqol toban iyo sagaal maadaama aanay ku habboonayn howshan gaarka ah ayaa mar kale lagu yiri warka ka soo baxay ergada maraykanka ee new york khilaafka ka taagan sida lagu waajahayo arrimaha soomaaliya wixii ka dambeeya kow iyo soddonka diseembar labada kun afar iyo labaatan ayaa meel xasaasi ah gaaray magaalada adis ababa waxaa ku kulansan guddiga amniga iyo nabadgelyada ururka midooda afrika waxayna ka doodayaan cidda maalgelinaysa howlgalka cusub ee a u s som arrinta xusida mudan ayaa ah in ilaa iyo hadda aan la hayn cidda dhabarka u riidanaysa maalgelinta ciidamada afrikaanta soomaaliya midooda yurub iyo maraykanka ayaana diidan in kaligood lagu fiirsado arrintan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa kooxda xasan gurguurte oo wafdi u dirtay garbaharey kadib guuldaradii raaskambooni wafdi ka kooban wasiiro xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo ka socda koox hiridada soomaaliya ayaa maanta ka degay magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gado halkaas oo uu ka socdo abaabul kale oo ka dhanaa murtad axmed madoobe wafdiga ka socda kooxda hiridada ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxaa hogaaminayay wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda ridada murtad cabdulaahi fartaag shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta gobolka gado ayuu ku sheegay inay halkaasi tageen isaga iyo wafdiga uu hogaaminayo socdaalka xubnahan laga diray muqdisho ee garbaharey tagay ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan kooxda hiridada soomaaliya lagu soo jebiyey dagaal ay ka gashay jubbada hoose ciidankii ay halkaasi geysayna ay badi noqdeen kuwa maxaabiis ah oo u gacan galay axmed madoobe iyo kenya sidoo kale socdaalka wafdiga ayaa yimid maalmo un kadib markii hadal uu jeediyey guddoomiyaha gobolkaasi gado ugu magacaaban kooxda ridada ah murtad cabdulaahi shimbir uu eedeymo ugu jeediyey madaxda murtadiinta wuxuu kolkaasi muujiyey in meel cidlaah looga dhaqaaqay oo uu fashil ku dhow yahay qorshe siyaasadeedka kooxda ridada ee gobolkaasi xiisadda ka taagan gobolka gado ayaa sii xoogeysanaysay maalmihii dambe maalin ka hor waxaa hadlay guddoomiyaha maamulka ashaadala dararka jubbaland ugu magacaaban degmada beled xaabo murtad cabdicasiis xareed isaga oo soo dhoweynayay mid ka mid ah xildhibaanada ridada ee axmed madoobe taageersan ayuu sheegay in maamulkii degmadaasi ay kala wareegeen saraakiil ciidan oo ka tirsan kooxda ridada waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa faahfaahino laga helayo madaafiic mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buluxaaji ee duleedka kismaayo dhimashadu waa hal askari dhaawacna waa toddoba askari waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa in ka badan afartan ruux oo ku dhintay shilal ka dhacay dalka afghanistan labadan shil ayaa dhacay habeenkii arbacada ee aynu soo dhaafnay waxaana galay laba gaadiid oo kuwa xamuulka qaadaa sida wararku sheegayaan waxay labada shilba ka dhaceen wilaayada khasni waxaana ka dhashay dhimashada in ka badan afartan iyo afar ruux halka ay ku dhaawacmeen toddobaatan iyo lix kale sida laga soo xigtay mas-uul ka tirsan dowladda islaamiga ah ee dalkaasi ka jirta waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu saacadihii lasoo dhaafay daabacday waxaana warbixinada mareegta shahaado ku daabacan ka mid ah iiraan iyo ruushka oo ka wada hadlaya dhismaha saldhig military oo suudaan ay ka hirgeliyaan sidoo kale waxaa warbixinada ku daabacan wakaaladda wararka ee shahaado ka mid ah boqol afartan iyo toddobo tahriibayaal soomaali ah ayaa dib uga soo laabtay waddanka libiya waxaana kow iyo soddon ka mid ah ay kasoo degeen dadkaasi magaalada hargeysa halka boqol lix iyo toban kalena ay kasoo degeen magaalada muqdisho magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waa tahay maahir maxay ahayd hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil hadalhayntii ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd isburinta go-aanada kooxda hiridada soomaaliya kooxda hiridada soomaaliya waxay ogolaatay ismaaciil in ciidamada etoobiya ee kufaarta ah ay ka mid noqdaan howlgalka cusub ee hubanti la-aanta ah ee la doonayo in uu bedelo ciidamada kufaarta ee atmis dadka ayaa si aada isula dhex marayay go-aanka kooxda hiridada soomaaliya ay kaga laabatay ciidamada etoobiya oo ay horey u sheegi jirtay inaysan ka mid noqon doonin howlgalka kufaarta afrikaanta ee a u s som ee la qorsheynayo waxayna arrimahan kusoo aadayaan xili mareykanka uu diiday in kooxda hiridada soomaaliya iyo midooda afrika lagu wareejiyo galka ammaanka ee arrimaha soomaaliya waxaana taasi ay keentay in golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay uu ku fashilmay in uu go-aan ka soo saaro mustaqbalka atmis xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigana ismaaciil caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda waxaana la diyaarah walaalkeena suhayb cabdulaahi aad waad u mahadsantaha ismaaciil maamulka gumeystaha yahuudda waxa uu sii wadaa xasuuqyada uu ka geysanayo magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqaymo kala duwan ayaa la diiwaan geliyey warbaahinta qaar waxay ku warantay in tan iyo saaka duqaymihii dhacay ay ku shahiideen dad ka badan afartan ruux kuwaas oo beegsaday xaafado iyo magaalooyin kala duwan oo qidaaca ka tirsan ismaaciiloo goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah baytulaahiya mukhayamka jabaaliya iyo sidoo kale khan yunis oo koonfurta qidaaca dhacda waxda caafimaadka magaalada khaza tirakoob ay soo saartay waxay ku sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay uu gaarayo soddon iyo laba ruux halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo afar kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo shan kun boqol sagaal iyo labaatan halka dhaawacyadu ay yihiin boqol toddoba kun saddex boqol soddon iyo siddeed kale kooxaha muqaawamada filistiin ismaaciil oo dhankooda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah howlgalladaas oo ka dhacay mukhayimka jabaaliya allah fadligii waxaa lagu dilay sargaal iyo saddex askari oo sahayno ah muqaawamaduna waxa ay sheegeen in hubkaas ay soo qaniimaysteen sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin maanta howlgal ay fuliyeen waxay u adeegsadeen diyaaradaha isqarxiya nuuca loo yaqaano azawaari kaas oo lagu beegsaday fariisin ciidanka sahaynada ay ku lahaayeen gudaha magaalada khaza sidoo kale warbaahinta muqaawamada dhankeeda waxay faafisay muuqaal lagu soo bandhigay howlgal qanaas ah oo lagu beegsaday askar ka tirsan ciidanka sahaynada dabcan ismaaciiloo weerarada muqaawamada filistiin aad bay u kordhayaan maalmihii lasoo dhaafay labadii maalin ee lasoo dhaafay in ka badan toban askari oo sahayno ah ayaana lagu dilay furimaha dagaalka ee mukhayimka jabaaliya dabcan jabaaliya oo uu saaran yahay go'doon ciidanka sahaynada waxa ay ka wadaan howlgallo aad u xogan howlgalladaas oo ay ku sheegeen in waqooyiga khaza ay kaga tirtirayaan kooxaha muqaawamada balse xoogaga wax iskacaabinta ayaa la soo baxay taagtig cusub oo dagaal taasoo u suurtagelisay in ciidan badan oo sahayno ah hedhagta dhiigga u daraan markaan eegno dhinaca siyaasadda waxaa rajo laga muujinayaa heshiis xabad joojineed oo bishan gudihiisa ka dhaca magaalada khaza dabcan saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka oo socdaal ku maraya mandiqada bariga dhexe oo ay ugu horayaan wasiirka arrimaha dibadda la taliyaha amniga qaranka iyo sidoo kale taliyaha hay-adda sirdoonka dabcan saraakiishaas ameerikaanka ah ayaana juhuuddoodii ugu dambeeyey waxay ku bixinayaan sidii dagaalka khaza loo soo gebagabay lahaa yuhuuddana jaxiimadan looga saari lahaa dabcan xukuumadda baydhan waxay ku fashilantay muddada dagaalku uu socday in dagaalka khaza si nabad ah loogu dhammeeyo kooxaha muqaawamadan ay sii daayaan maxaabiista ay hayaan balse hadda ayaa la leeyahay rajadu muxuma oo waxaa laga yaabaa in maalmaha soo socdaa heshiis dhammaystiran la gaaro kaasoo ciidanka sahaynada ay gebiyahanba qidaaca kaga baxayaan maxaabiista yuhuudda ahna lagu sii daynayo ee dhanka kale daanta galbeed ayaa iyadana ah halka labaad uu ka socdo siraaca u dhexeeya muqaawamada iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda dabcan warbixin ay daabacday idaacadda ciidanka sahaynada waxaa lagu sheegay in tan iyo markii sannadkan sii dhammaanaya ee uu dhashay laba boqol konton iyo afar howlgal ka badan ee yuhuudda ka fuliyeen daanta galbeed xubintaa kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caaw halkaas ayaan ku hakinaynaa الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa xalay sida aad wada dhegaysateen wilaayada bakool waxaa ka dhacay kulan lagu heshiisiinaya beelaha kale ah laba ceelqoday iyo beesha gaal jecel haddaba caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa kelimaad ay halkaa ka jeediyeen wulaadda wilaayaadka jubbada hoose bakool iyo hiiraan waxaannu ka hormaraynaa waaliga wilaayadii islaamiga bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan بسم الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا وحان أمهد علينا إن الله سبحانه وتعالى نعم فربضن على سو كوبي كرين نوغد دقي إلهي نحوليه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحان أمهد علينا soo qaybgalayaasha guud ahaan shirkan qiimaha badan leh ee maanta aan u fadhino gebagabadiisa ay u horeeyaan odayaasha nuqabada labada wilaayo jasaahumullahu khayra jazaa ee runtii habeenkii ilaa lix sac ee mararka qaar isku gaari jiray ilaa maalintiina maarata ay taagnaayeen jasaahumullahu khayra jazaa baan leenahay labada beelood odayaashooda culamaadudiinkooda waxgaradkooda dhaqankooda oo iyagana maaragtay runtii kaalintooda maaragtay ka qaadanayeen iyo qaabka wanaagsan shirka daadihintiis iyo habsami socodkiis maarata iyagan ay ka qayb qaadanayeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayra jazaa marka labaad waxaan ku cudur daaranaynaa maadaama gogoshu ay ahayd wilaayada bakool xoogaha dhaliilo badanaa iska jiray waana jirayaan xagga maaragtay gogosha xagga maaragtay raashinka xagga maaragtay qaabdhaqanka wax badan baa iska jiri kara oo xoogaha qalbiga uusan ku qancaynin taasna kolley insha allah waxaan leenahay noo cudur daaro insha allahu tacaala wixii dhaliil iyo ceeb amba bani aadan baa leeyahay jazaakum allahu khayran taas waan ku cudur daaranaynaa insha allahu tacaala walaalayaal saad og tihiin waxaan gaarnay heshiis oo runtii qalbiga iyo laabta ka soo go'ay maxaa yeelay heshiiskan waa heshiis boqolkiiba boqol labada jaanib ay ku qanceen soo taas maa taas marka waxay daliil u tahay markii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka hadlaayey dadka maaragtay wax dhex maraan markii la dhexdhexaadinayo akhyaarta wax dhexdhexaadinaysa naftarkeeda haddii ay rabto islaax in yuriidaa islaaxan maxaa ku xigo yuwafiq illaahu baynahum labada qole is haysata dadka u akhyaaraynayo oo dhexdhexaadinayo haddii alla dartiis ay ka tahay dadka maaragtay muwaafaqa imaanayso ilaahay dartiis bay maaragtay isu raacayaan khilaafkiina meesha waa ka baxan taas marka waxa waaye waa heshiis taariikhi ah heshiisyo badanaa heshiisyadan ka horreeyey aad og tihiin oo shalay meelahan maaragtay la tirinayay heshiiska hadda la akhrinayaana maaragtay laga fahmayey oo heshiiskii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii qodobo ka mid a lasoo qaadanaya waa la fulinaa ayaa ku qoran waa kan muxuu noqonaa heshiiskii ama gogosha la dhigaya shirkii muxuu noqonaa shararka kii shanaad soo maha kan ilaahay ha nooga dhiga kii ugu dembeeyey allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa amarkii mujaahidiintu waa ay qaateen wilaayaadkiina waa ay qaateen xarakada shabaal mujaahidiin waa ay qaateen oo ah islaax daatulbeyn waa laidin dhexdhexaadiyey waa laidin heshiisiyey gogol baa laidin dhigay waa tii shanaad shirarkii hore koley anu maanan ogeyn waa ogaay laakiin markaas maaragtay goobjoog maanan ahayn wilaayada bakoolna markaas ma ayna jirine labada wilaaya baay bakool aa laisku dhihi jiray saaxiibkeyga sheekh guuleeda shantaba inuu maaragtay war ka hayey midna qaarna joogay qaarna maaragtay hagaayey oo ka warqabay ayuu noo sheegay shir maarata inta laisugu imaaday laisku fahmi waayey ee lagu kala kacay miyaa jiray yaa go'aana ka soo baxayay heshiisaa laga soo saarayey wax un baa lagu heshin jiray laakiin wixii inaad fulaan ayay qabad noqotay ikhwa haddii runta laisu sheego arrimahaas ilaahay waa ka hadlay markii amarkaas la qaato ciddii nabadda diiddo maxaa la samaynaa oo heshiis la galo la buriyo yaa fain baqad ixdaahumaa cala alukhra faqaatiluu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amri illah fain faa'at faaslixuu baynahumaa bilcadli waaqsiduu ina allaha yuxibu almuqsidiin mujaahidiintu waxay u taagan yihiin hergelinta shareecada islaamka walaalayaal waxaan leeyahay heshiisyadan la galaayo haddana laga baxaayo dhibkeeday leedahay waa dhagan xun ilaahay qur-aanka markii uu ka hadlaayey heshiiskii iyo ballankii in la fuliyo ilaahay markuu sheegayo muxuu dhahay afaman yaclamu ana maa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa inamaa yatadakaru ulul albaab yaa waa ulul albaabka number kow sifadooda maxaa laga dhigay aladiina yuufuuna biaxdi illaahi walaa yanquduuna almiithaaq soo mu jeed waa kuwa maaragtay ahdiga iyo ballanka iyo wixii lagu heshiiyey fuliya kuwaasaa ulul albaab ah dhanka kale kuwa wax magaratada ah markii ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegayo i gaaladii i laga hadlayay ina shara addawaabi cinda allahi aladiina kafaruu fahum laa yaaqiluun maxaa ku xigo aladiina caahadta minhum uma yanquduuna ahdahum fii kulli mara soo markaysid maxaa laga dhigay waa dhaqan munaafiq ballan burintu waxay kama tahay dhaqanka munaafiqiinta walaalayaal marka waxaa waaye mu'miniinta ilaahay magaca uu noo bixiyey huwa samaakum muslimiina min qablu wa fii hada soma muslimiinaanu nahay muslin maaragtay dhaqankiis ma ahan ballan burin ballanka aan ilaalinno ilaahay aan ka baqno taas waa dardaarna iga tahay waxyaabaa keenay mushkilada waxaan inay soo nonoqdaan hebel baa inta fadhiista hebel baa meeshaan ushoo ku gooy iyadoo raayada islaamka lagu dhex nool yahay oo mujaahidiintii la heli karo aan la weynayn afar iyo labaad saa wilaayaadka ay taagan yihiin in ma aragtay dhama- barnaamijkaas uu dhammaan waayo maxaa sabab u ah dan baa naga aan galnay waay waa uquubo oo min allah inooga timi oo ay tahay uquubadaas maanta waxaa la rabay sida odayaasha in badan ay sheegeen gobolka bakool caasimadiisa magaalo madaxdiisa xudur waay gaalaa haysat qabiil laga celcelinaayo barjoog leehay ma jira oo gaaladaasaan aan soo kicinaa dhahay xabad kusoo riday saas oo kale dhinacaan gobolka hiiraan caasimadiisa waxa waaye beled weyn waay in laga celcelinayo miyaa jirta hadda arsugu bal waa laidin habeynaa waqtigaa laidin fiirinaa amiiraa laidin raadinaa bal sugu la dhahay miyaa jirto ma jirto fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqadicuu arxaamakum soo ma waa naftirkeeda in haysataa markii aan jeedsanay aan leexanay ee jihaadkii aan ka jeedsanay juhdi waa jiraa markaan saas leeyahay jihaadka idinkaa wadee laakiin waxaan magac qabiil lagu kicinayo qabiil oo maanta intuu isku soo xirmay ugaaskiis horkacayo oo maanta furmaha galaya waa yaryahay naadir waa جزاكم الله خيرا qodobka isaga marka waa dembi anaga aan samayno ee ilaahay aan ugu toobad keenno midda kale insha allahu tacaala aan dhihi lahaa odayaashu nuqabada ah ee labada wilaayo oo labada beelood ee walaalaha oo deriska ah waxaan rabnaa kaalintiin iyo doorkiin inaad qaadataan kaalintiina inaad qaadataan waa istaqaaniin derisaad tihiin qof kastoo in soo soo istaago wuxuu dhahay abti aysanaan nahay soddi iseedaan nahay derisaan nahay walaalahaan nahay soo soomaa waa las yaqaana insha allahu tacaala waxaan kusoo gebagabaynayaa hadda wixii ka dambeeyo lama aqbalaayo talaacub talaacub maxaa waaye ku ciyaarid dadka uquushooda in lagu ciyaaro hadda haddii marka maarata heshiisaa la galay haddiiba la kala taga haddana bush barnaamijka isagaa hadda kadib waxaa shaqayn doonta insha allahu tacaala faaslixuu baynahumaa tii shanaad waay soo ma hadda wixii ka dambeeyo fa in baqad ixdaahumaa cala alukhraa inay shaqaysaa waajib ah khiyaariis miskoogna yaa wax soo sheeg cabashadaas soo gudbi si nabadgelyo ah oo maaragtay gacanqaad aysan ku jirin soo sheeg jididka iyo wadooyinka hadda aan sheegnay soo mar laakiin waxaan isla markiiba bush bush bush eh waa talaacub maanaa taasna shareecada islaamku ma ogola jazaakum allahu khayra jazaa intaasaan kusoo gebagabeynaa hal qodoba haray walaalkaan u dhaafaa insha allahu tacaala intaasi kadib waxaa isaguna halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabahaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله بعد حمد الله تبارك وتعالى أمان مرت الشرف تا قيمها بدن كلا دوان آن إسكاله صوت قيب قلني حفلة جب جبدا وآه شركة مدة سعودي إصلاحين تا لبضة بيلود ولا لها الرعل قدة ولا له غير قال جعل مدة طبعا يا لبضة معلومات سو سعودي بخيار تا آن saaka shaarigayna oo goobjooga u ah qof horay u joogay iyo qof maanta ka soo qayb galayba intuba waa mahadsan yihiin jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum waxaan u mahad celinayaa raggii hawshaan daadihinayey hadday yihiin lajna ay xaraka soo magacowday iyo dhaqankii ka socday labada wilaayo islaamiga ah bakool iyo hiiraan waxaa xusid gaara mudan runtii raggii dhaqanka ahaa habeen iyo maalinba hawshaan islaaxinta dadka walaalaha muslimiinta ah ku dhex jiray si gaarhan ugu mahad celinayna jazaahum allahu khayran wabaaraka allahu fiihim waxaa ayaguna mahad mudan aanan koobi karin wilaayada islaamiga ee bakool aan martida u nahay oo ugu horeeya waaligooda sheekh cismaan abu cabdiraxmaan dhammaan mujtamaca muslimkaho odaga u yahay si gaar ah dadka jooga degmada tiyeglow gogoldhigoodii soo dhowayntoodii khidmadoodii runtii qalbiyadooday noo fureen gacmahooday noo fureen wejiyadooday noo fureen si sharaf badan ayay noo qaabileen waa ugu mahad celinaynaa dadaalkoodii iyo soo jeedkoodii iyo juhuuddii ay bixiyeen dadkaas waayeellada ah oo kala duwan khidmada kala duwan u baahan qaabka ay ugu dulqaateen asluubaysan habaysan aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum adduunka waxaad maqlaysaan dowlad fulaan ayaa waxay martigelisay waxaas iyo waxaas kulankan qiimaha badan ilaahayna loogu dhowaanaya subxaanahu wa tacaala waxaa martigeliyey ammaanna ku mudan sidaan u sheegnay walaalaheen wilaayada islaamiga ee bakool waxaa runtii mudan in la xuso inaan u mahad celinana mudan ciidamada ay leedahay xaraka shabaab mujaahidiin oo u taagan sugidda amniga gaar ahaan kuwa haddaba ku jira oo aad og tihiin meelihii hadda wax ka dhaceen in rag ka kala yimid meelo kala duwan oo kala fog dadkaas walaalahooda markay wax dhex mareen dhexda ugu jira shaqada aad haysaanna waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idiin barakeeyo Ee, runtii waxaa xusid mudan walaalaha iclaamka oo goob walba iyo howl walba oo mudan in ummadda muslimiinta lagu baahiyo ama la gaarsiiyo u taagan ayagana waa u mahad celinayna jazaakum allahu khayran baan leenahay intaa kadib ikhyaari mowduuca aan isugu nimid wuxuu ahaa mowduuc islaax daat albayn aw islaax bayna almuslimiin aw islaax bayna alqaraaba aw islaax bayna aljaar dad walaalaho wada dhashay islaamnimo ku wada dhashay nasab iyo walaalnimo iyo muxuu ahaa dhalasho ku wada dhashay deris ah xidid ah wax walbo ay dad ahaayeen ah ayaa wax dhex mareen kulanka aan u fadhinay marka waa kulankaas dadkii labada beelood ahaa oo shaqada aan mushaarakaynay oo qaarkood safarro dheerdheer oo muddo la soo socday soo galay oo aan hawsha wada haynay kulligiin waa mahadsantihin dhib baa dhacay inta hadda ikhyaari isu timid kama talinin waa shaqo ibliis ikhyaartii nala garatay soo jeedinteennii warjoojiya xumaanta oo warka walaalihiin yeela oo aan wanaag doonna dadkii nala yeelay oo warkaa nala aqbalay oo noogu yimid oo walaalahood kala shaqeeyey in islaax la gaaro oo tanaasulaadka muujiyey oo waxyaabaha qaar isu cafiyey oo wax badan muxuu ahaa iyaga niqaashay oo shaqooyinkan hadda qabsoomay inta ugu badan leh tusaalayn un bay ahayd raggii idiin dhexeeyey inta ugu badan leh dadkii ka niqaashoo dhameeye ahaa aad baan idinkugu mahad celinaynaa haddaanan helin dadna maqlo oo na war yeelo oo na aqbalo waxay ahaan lahayd inaan khasaaro joogno inaadna yeeshaan ood walaalihiin aqbashaan ood gogosha soo gashaan oo kala jooga aad aqbashaan waa idinkaga mahad celinaynaa si gaara walaalihii dhibka u gaaray oo ayagu ay gacanta gaartay oo ayadoo dhiiggi u yaallo inta walaalahood raggii ka socday xarasha almujaahidiin inta u imaadeen ama wilaayaadkooda ay ku yidhaahdeen inta aad taalla ha dhaafinina haye waa u mahad celinaynaa intii dhimatayna allah u naxariista intuu dhaawac gaaray allah caafiyo ninkuu maal ka fasaaday ilaahay subxaana wa tacaala maalkiisii badiilkiisa ha siiyo waa wax ilaahay in looga shukriye ay tahay waan idinkaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum intaa kadib culimo waxa ugu horeeyo aan dardaarmaya waa taqwallahi subxaana wa tacaala waxa aan isxusuusinaynana waa hal aayad oo min aayaati taqwa ka mid ah allah tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat liqadin wattaquu llaha in allaha khabiirun bima tacmaluun wax ujeeddadeeda waxaa weeye taqwada ilaahay nafta waa in la dabro nafta waa in laga celiyo cisyaanka iyo waxa ilaahay uusan ogolayn waxa aan rabo marka inaan xusuusiyo si gaara waxwey allah tabaaraka wa tacaala markuu na faray oo uuna amray inaan asaga ka baqno a wuxuu leeyahay waltandur nafsun maa qadamat liqadin naf walba ha eegto waxa ay u horumarsatay berrito berrito markii la gaaro maxaan horumarsanay berritoma waxaad horumarsatay alqabaliya walcasabiya berritoma waxaad horumarsatay qadiicatu raxim berritoma waxaad horumarsatay qaraaba gooyn mise waxaad horumarsatay qaraaba xiriirin berrima waxaad horumarsatay deris xumayn baad horumarsatay mise deris wanaajin baad horumarsatay berritoma waxaad u horumarsatay ilaahay caasinimadiisii iyo dunuubtii inaad ka fogaato mise waxaad horumarsatay ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad caabuday oo aad asaga ka dambaysay oo aad xumaanta iska dhaaftay berrito waxaan u horumarsanayna qof walba oo annaga naga mid ihi waa inuu eego ikhyaarey qodobka labaad oon baraarujinaya waxaa weeye waxbaa lagu ballamay heshiiskii waa la akhriyey si qurux badan baa loo akhriyey asagoo kala dhigdhigan baa la sheegay adinkaa qortay adinkaa ku heshiiyey adinkaa si walba u fiirshay wixii aad ku ballanteen waxay rabaan tanfiid fulin baan ku ballannay qofba qadar baa ugu aadan wilaayaadka islaamiga qadar baa ku aadan beelaha kala duwan qolaba qadar baa ku aadan waxa aan ku heshiinay fulintooda ayaa naftayda tiinaba u dardaarmaya akhlaaqda wanaagsan iyo karamka iyo dadnimada waxaa ka mid ah ballanfulinta dadnimada waxaa ka mid ah qofkaanu waa nin micno leh waxaa ka mid ah waa ballanfuliye ballamadii aan galnay aan fulinno waxyaabaha kale oo aan rabo in aan idhaahdo waxaa weeye waxa aan hadda isugu nimid keliya waxay ahayd dhibkaa ka dhexdhacay dadka walaalaha ah deris bayn ahaanayaan maanta ka dambo waxaan rabnaa xiriirka dadka dhaqanka ah hoggaanka ah oo beelaha odayaasha u ah xiriirkooda inuu noqdo joogto wakiilla inaysan idinkaga noqonin sheekh cismaan iyo guuleed xiriirka iyo isku xirnaanta iyo wada shaqaynta dhexdiinna ah fadhiga aan joogna waa inay ka bilaabata waan iskula xisaabtami doonnaa allah hadduu idno subxaana wa tacaala waxaana rajaynaynaa sida horey baan ugu ballannay hadda fadhigan keliya ma ahee niqaashaad badan baan galnay tawjiihaad badan baan galnay wax tusaalayn badan baan isa soo marnay waad og tihiinoo waxbaan hoos gacanta isula gelinay waxaan rabnaa maanta wixii ka dambeeya ninkay xaggiisa ka baxda maxaa la dhahaa waa bakayla galeen miyay ahayd maanta ka dambow ninkay xaggiisa ka baxda waa bakayla galeen waxaan rabnaa in xiriirka dhaqanka uu joogto noqdo oo xaggiinna aysan waxba naga soo gelin akhiiran ilaahay subxaanahu wa tacaala kulligan han hagaaji ilaahu qalbiyadanna waxaad ka og tahay waxaan annaga ka ogeyn labadaa beeloodoo walaalaha oo meesha fadhida iyo si guud beelaha muslimiinta ah oo aan u taagannahay islaaxintood iyo wanaajidoonna qalbiyadiina allah isu dumo ilaahay qalbiyadeena ha isu dumo ilaahay ha ina wada walaaleeyo waxa aad gaarteen oo culaysyada oo hadda xamaalaadka hola qaadayna qolo walba wuxuu ku aaday ilahay ha u fududeeyay subxaanahu wa tacaala wajazaakum allahu khayran wabilaahi towfiq waxaa sidoo kale isaguna munaasabadaasi ka hadlay sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تهيا أولا إله سبحانه وتعالى بمهد اسكله ميل كبلا وداسو إيو ميل كدما سوبا لهاين يا الله سبحانه وتعالى مهسيني إلهي مهديس كدمنا أنت اللي مهنغي أو شركنا قيب قلي أدى دياسي تلقي تسالة كدي بداسي مصالحة هذه إيو وناقة كشغياسي يونا مهسيني ما يبال لها أولا ilaahay subxaana wa tacaala absidiisa inay isdardaarmaan mayban niifalana ilaahay absidiis sadhabe haddii ilahay aan ku absino walbahu maace ma dhiyaayan may kale ina isdardaarmaane walaalayaal walila sheego fadi wal sheegi akhyaarti meela fadhiido oo dhaqanka ah yoona sheegan wanaag baa la sheegi mayba lahaa ku dhabaynan wali unu sheegni aynoonaqane lima taquuluuna maa laa tafcaluun inuunu ku dhabayno si dhabe aan samayno haddii intuunu ku dhabayno humaamaaba kohayso bisha allah raxmaan mayba dhaha walaalayaal ummadda haddii beeraley iyiin ama haddii hololay yihiin ama haddii ganacsato yihiin walay ka shaqeeyaan ba ka dadaalayaan beerta la abuure haddii walha kubhaan wal fale hoola wal dhaqaaleeye may la sameeyey miil wala liin guuriye iida liin hagaajiye ganacsiga mayba la sameeyey wal gedgediye rabada laku ilaaliye si wal wanaagsanaadaan mayba lahaa ummaddu unu mas-uulkan enin hadda bartuun roonu dadka dadkii ahlu halli war agdi haye oo ulmada hayanoo wanaaga ka tuhmaanaya ha dadkii noo dambeey abuura aan baahanyihiina abuuranen wal hoob unan abuurana ibliis ba abuurada una abuuraneena kasab galanen mas-uuliyiinba ku enaa maalinta qiyaaman ilaahayna weydii doone gudunen maanta siisin ogdiin walaayaadka islaamiga baa la hoojiyey la istaajiyey yoo oo anteeganyiin ummadan inay ilaahay ka hiraan dad walsiinan qobda mee waaysana namanyaa fadhaga hukaneena qof kasta dadkaad inta hisaabido haasibu anfusakum qabla an tuxaasabu intii lasiin hisaabin is hisaabineena war dadka sa'iyin diintiisa ka'iyin war dad walfeen sa'iyina dad juhale miya inta hisaabinu namanyaw qof kasta dadaalo hoo wal qabane maanta mayba ninis haye hee xisbullah iyo xisbu shaydaan mayba la abuuray naar iyo jinna xisbullaahina may liin sameeyey ilaahi subxaana wa taala aan ku targalay inay jinnadiis jeeyo xisbu shaydaan may liin ku targalay ilaahi naarta jeeyo maa xisbullaahi naqneen qolooga iyo laablaabka waddada naartana jeeyas isku ilaalineen jihaadka maanta socdo ku qayb qaadaneen haddiisin oo xasuusataan aayadda ilaahi subxaana wa tacaala infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum soo ilahi aayaddiis maha walaala shal reebay isiin oo may buwa dhallinyaro etiin isiin oo odayaal etiin isiin oo may buwaha cayilantiin oo babuurantiin isiin oo aate etiin isiin oo nooc kasta etiin infiruu jihaadkan baha maha waa amar maha waajib mini ah may baliin baahanya jihaadka inaan ku qayb qaadano naf iyo maalba ku qayb qaadano may liin baahanya hantada biino dadka sheegno ilmaaniyiintii horeba dadka la aruuri jiray mahayne maantuna diinta difacaano in dad la sheegno dhaqwad may liin ku baahanya qof kastaba in ha diyaariyo dad sheeno oo jihaad ku qayb qaadado uma diinta ka hegaaw maal sheeno fa jazaakum allahu khayran ilaahay in weydiisaneen wala una sheegano oo sameeyano ilaahay in ikhlaaskan ku welo ilaahay weydiisaneen in biasmaa'i alxusnaa wa sifaati alculaa wala anu ka hadlaano ilaahay inoo dhabeeyo ilaahay aayaddiisna owfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan wa akhiiran walaalayaal dadkan ehel iyo qaraabo iyo tolwaay ibliiskan ku dhah faa'iidaysadaaw si kadrilahayna ku targalneen ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min ashaabi saaciir warkay intaha gebagabaayay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu munaasabadaasi sidoo kale waxaa kelimad ka jeediyey ugaaska guud ee beesha gaaljaceyl ugaas xuseen ugaas cabdulaahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد إلى أن أمهد اللينا نمعين كي سفرها بدنا نسيي إسلام نقدقي قرابي أهل إريحم نقدقي ما أنتنا نودورتي إن كنا ولا الله تبارك وتعالى كتاب كيسو شقينا يو إلهي تبارك وتعالى لأنه لي وقتك شرفت بدن إن بدن ددكينا كمدة أي سو قارين وإلهي كتابكيسا أخرين جلنا لك إيسو كن أغمى جلنا لك أنا ما تنسو قارسي الحمد لله رب العالمين بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحن أمها دلنا حركة شؤون المجاهدين أمير كان أبو عبيد أودي وياهي وخاصة وحن أمها دلنا لجنة دي لوسو حل ساري حركة كسعوتي قسم خيرها إس هايست مصلحة لوسو ديري dadaalka iyo juhdiga ku bixinay iyagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala khayr iyo wanaag ha idinka siiyo waxaan u mahadcelinaa sidoo kale lawadii wilaaye bakool iyo hiiraan wlaaddoodana ay joogeen jazaahum allahu khayran iyagoo laxjeclayaal ah dadaal iyo juhdi ku bixinaya dadkoodaas inay nabad iyo amni iyo wanaag iyo walaalnimo ku wada noolaadaan shiqaaqada iyo dhibkii dhacdayna meesha ay ka saaraan dadaalkii ay bixiyeen iyagana waxaan leenahay ilahi tabaaraka wa tacaala ha barakeeyo khaasatan wilaayada bakool sheekh cusmaan waaligeena jazahu allahu khayr allah xifdiyo gogasha noo fidiyey dadaalka iyo juhdiga qaaska ee dheeriga sii bixinayey ee martida loo ahaa ee noo fidiyey dhammaan in alle intii gogasha gacanta ka geysatay khidmada ugu hoysa waxaan leenahay ilahi tabaaraka wa tacaala ha idin barakeeyo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa nuqabada lawadi wilaayo ee dadaalkooda ugu badan iyo juhdigooda ugu badan ku bixiyey iyagoo waayeello ah waxaan leenahay ilaahi tabaaraka wa tacaala miisaankiina xasanaadka allah idiin saaro insha allahu tacaala khayr iyo wanaag fara badan allah tabaaraka wa taala ha idinka siiyo ilaahay idinkiis sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa labadii beel reer ceelqoda iyo gaaljecel ee dhibka ka dhex dhacay markii laisu yimid taladii iyo xaajadii la galay waxa alla wixii laisku sheeganayay si walaalnimo ehelnimo ah uga wada hadlay ee aada maqlayseen dhowr iyo sagaashan qodob in la sheegtay maantana ay ka soo hartay wax ka yar labaatan qodob ay ka soo hartay insha allahu tacala ayna dusha saarteen inay xaliyaan waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacala ha idiin barakeeyo wanaagga iyo khayrka bidaayada iyo bilaawga aad samayseen ilahay tabaaraka wa tacaala hanoo dhammaystiro intaa kadib ee gogashan la fidiyey ee nabadda iyo wanaag iyo khayrka ka soo baxay anigoo ku hadlaya afka labada beelood de maanta ugaas kale ma joogo mogta laba ceel qadana ugaas jooga maanta gaaljaacilna bal ilahay u imtixaamay anigoo marka insha allahu tacaala afka beelaha ku hadlayo walaalaha ah wixii ka soo baxay cala ra'si walcima waa qaadan insha allah hadduu la yidhaahdo fulinteeda iyo taabagelinteeda insha allahu tacaalana waa usulowda istaagi doona insha allahu tacaala khaylo dambe iyo buuq dambena biidni illahi alwaxid ilaxad inay soo noqonaan rajayna insha allah hadduu la yidhaahdo ee gogasha la dhigay ilaahay tabaaraka wa tacaala kolba un wuu ka hadlay maalin walba shiraa dhaca kulanaa meel ka dhaca midaa ummadda lagu dulmiya miday gaalo samaysaa laakiin kan waa kulamada alla tabaaraka wa tacaala ammaani mid ka mid a oo alle wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin wa macruufin aw islaaxin bayna naas marka islaax iyo isu jiijiidid iyo tolkaa waxa ka dhexeeya in la islaaxiyo ay gugushaa u tiilay ee walaalaha mujaahidiinta u dhigeen ilahina tabaaraka wa tacaala ha barakeeyo waxaa iiga eh, ku qasbayana waxay ahayd inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawiikum fattaquu llaha wa aslixuu daata baynikum marka ilaahay tabaaraka wataala amarkiisaas iyagoo fulinayo ay gogoshaa noo dhigay ilahina waxaan weydiinaya insha allahu tacaala juhdiga iyo dadaalka la bixiya ilaahay nagama khasaariyo ikhwaani intaa kadib reer aabow waxaa leeyahay diris dadka hadday diris yihiin il- alla tabaaraka watacaala diris ka dhigay wax badan waa noo dartaa nabi sal slam waa xadiiskii nabi sal slam waatuu ku lahay man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyukrim eh jaara dadka waa diris waa qaraabo jibriil nabi sal slam wuxuu leeyahay kama zuulin inuu ii dardaarmo diriska xataa aan ka malayo inuu diriska diriska la dhexlayo waxaad ogtihiin nabi sal slam haddana inuu dhahay wallahu fii cuni alcabdi maa kaana cabdu fii cuni akhiih maanta annaga haddii aynu nahay reer soomaaliyeed oo khaasatan beelaha walaalaha ee diriska ah ee colqooda iyo gaaljecel umuurtooda dham shantahay noqotay rasaqay alla ku dhibi xoolihii dhib balaayo imtixaanaa taagan maxaa sababay waxaa sababay alla tabaaraka watacaala amarkuula siiyaan diidnay war- walaal noqde ehel noqde qaraabo noqdo alla tabaaraka wataala in leeyahay ilaahay diris iyo raxim iyo qaraabo naga dhigay abti aysanaa leeyahay waxaa laa shaka haddii maanta laysu abtirsado ama lays warsado xididambu ku yaala wadahay dhammaan waa laisku dhex jiraa maca daalik wax maanta aad aragteen iyo dhibka aad aragteen iyo xanaaqa iyo bururka gogashaa markaan imaanayniyo horo sidii wax ahaayeen iyo hadda isku mid miya ma aha alla tabaaraka wataala ku mahadsan jazaakum allahu khayran hadda waxaa laleeyahay mugta kaas qaraabaan nahay ehelaan nahay habta habartiisa reer hebele kanaan inta abtiyaan u ahay kanaan ilma adeeraa leeyahay kan markii hore way jireen laakiin alla tabaaraka wataala aan ka jeesanay markii nala xasuusiyey marka oo nala soo feeyey dadka muslimiin ee ahayn wixii soo dhiimay jazaakum allahu khayran waxaan leeyahay waxa alla tabaaraka wataala nafar aan qaadano haddii maanta anaga qaraabada aan goyno oo anaga aan isdilno oo dhibka iyo rafaadka meesha aysan dhaafin cadaabka allana ma ogtahay ma fogaanayo waa taagnaanaya oo hadda abaaraan na hayso roobka naga ilaahay soo ma rasiqi waa iska kadaadiyan nabi sal slam wuxuu leeyahay qofka marka rabo in cumrigiisa loo dibdhigo rasiqna loo waasiciyo qaraabada ha xiriiriyo bilaahi calaykum maanta annaga qaraabada xiriirinteeda inteen ka joognaa waxaan ku bedelnay alla tabaaraka watacaala amarkiisi iyo dardaarkii nabi sal slam iyo wanaagii iyo khayrkii xumaanaan ku bedelnay markaasoo nin walba wuxuu raadinaya maanta hanti wuxuu raadinaa nolol raaxa leh wallaahi iyadoon taas aan ka laabanin oo alla tabaaraka watacaala u laabanin nabad iyo nolol iyo caf iyo caafimaad la heli maayo dadka hogaanka oo ilaahay tabaaraka watacaala ku imtixaamaan leeyahay hammaam raxmaana la tagaa waxa adduunka aad ku kasbatay aad qiyaamo la tegaysaa nabi sal ly slam wuxuu noo sheegay maalinta qiyaamo oo dhibka jiro rafaadka jiro inuu ilaahay tabaaraka watacaala todoba harsiinayo oo ilaahay tabaaraka watacaala meel hoos geynayo ishraaf iyo karaamo iyo weyne loo samaynayo waxaa ka mid imaamun caadila ka mid ha maanta hogaanka laguu dhiibi haddaad dad ku dulmisane ibliis iyo leynkaasaad raacaysaa haddaad alla tabaaraka wataala ku raaligelisid ood ummadda cunaha qabatid ood ilaahay uga cabsatid oo dulmigay soo sheegeen iyo kan fidnawadaha aad kuleetay ku dhigtidna nabi maxamed iyo salafkii iyo saxaabadii iyo dadka tootoosan waddadooda la marya marka waxaan leh insha allahu tacaala waddada toosan amarno qofka hogaanka ah ehelkiisa uma been sheego sahankan ku jirnay oon inta ku nimid een la laabanayno khayrka iyo wanaagga iyo waxa meesha ka dhacay aan sheegno walaalaha iga horreysay sheegeen jazahum allahu khayran war nimiyo labada dhinac annagaa gardarneen dhibka annagaa samaynay haddii la garhamay waana laga gar helay nimiyo mar dambe yaan qaloocanin hala dhaha dadka waxaan ilahay ammaanada aad qoorta surateen ee warqadaha la saxiixeed saxiixdeen ee dadka wakiilka aad ugu eheedeen aad dhiig cafiseen oo ma ogta intaas la mari oo dhul kala saxiixay oo dad loo duceeyo faataxa loo mariyo intaas la mari jazaakum allahu khayr dad maqanaad ka taliseen aad xaqooda bixiseen saad u bixiseen aad kartidaad muujiseen reeraha kula noqda kartida jazaakum allahu khayran insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay ilahay tabaaraka watacaala juhuudii la bixiyay ilaahay nagama baabi'iyo nagama rideeyo insha allahu tacaala aakhiru dacwaana alxamdulillahi rabbi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa
وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء واكثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة